bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kulan wanaagsan waa labada bisha juun sanadka kusoo dhawaada warka redio wardheer oo dhan saraakiil ka tirsan maamul goboleedka puntland ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen cunduyuurad sahanka oo aan ciidilo wadin ay ku burburtay deegaanka qow oo ka tirsan degmada boosaaso xarunta gobolka bari wasiirka dekedaha iyo la dagaalanka burcadda badaha ee puntland siciid maxamed raage ayaa wakaalada wararka ee p u sheegay in duyuuradan ay ku burburtay meel u jirta labaatan kilomitr magaalada dekeda ee boosaaso waxaana uu sheegay inay ula muuqatay diyaarad sahan ah oo deegaanada puntland kormaraysay duyuuradan oo ah nuuc military oo dronska loo yaqaan ayaa waxaa loo malay inay leeyihiin ciidamada amerikaanka gaar ahaan inay kasoo kacday badweynta indiya halkaas oo ciidamo maraykan ay sidoo kale joogaan waxay noqonaysaa muddo toddobaad gudaheed diyaaradii labaad oo gudaha dalka soomaaliya kusoo dhacda maalmo ka hor ayay uun ahayd markii deegaanka bulmareer ee gobolka shabeellaha hoose ay sidoo kale diyaarad noocan oo kale ay kusoo dhacday taasoo kooxda al-shabaab ay sheegteen inay iyagu soo rideen diyaaradaas ay ku tilmaameen inay ahayd diyaarad basaasa kama hadlin dowladda maraykanka diyaaradan cusub ee la sheegay in deegaanka qow ay ku dhacday in ay iyagu lahaayeen iyo in kale madaxweynaha dowladda federaaliga soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kula kulmay xogyaha guud ee qaranada midoobay ban kimuun magaalada yokohome wadanka jaban halkaas oo uu ka socdo shirka shanaad ee looga hadlayo horumarinta qaaradda afrika labada mas-uul ayaa ka wada hadlay qorshaha cusub ee qaramada midoobey ee ugu talagashay soomaaliya gaar ahaan howlgalka cusub ee onsom la magacbaxay kaasoo bedeli doona howlgalka umbas oo maalinta brita xaflad ay xilalku ku kala wareegayaan nicholas kay danjiraha cusub ee qaramada midoobey soomaaliya u qaabilsan iyo danjiraha xafiiska kasii tegaya agustin mahiga in magaalada muqdisho ay ka dhacdo waxay isla soo qaadeen in arrimahaasi lagu dardargeliyo taageerada dowladda soomaaliya loo fidinayo iyo in dhibaatada dalka soomaaliya ay ka baxdo madaxweynaha soomaaliya ayaa sidoo kale dalka jabaan waxa uu kula kulmay diblomaasiyiin kala gedisan iyadoo madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya william ruto iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay qaateen kulan muddo socday oo looga hadlaya arrimaha dalka soomaaliya labada hogaamiye waxay sidoo kale diiradda ku saareen arrimaha maamul sameynta gobolada dalka soomaaliya gaar ahaan jubbooyinka oo dowladda soomaaliya ay doonayso in maamul iyadu ay u madax banaan tahay ay u samayso deegaanadaasi gobolada jubbooyinka dowladda kenyana ay ka dhaadhicinayso inay ku taageerto qorshaha dowladda ay doonayso in deegaanadaasi maamul ay ugu magacowdo ciidamo ka socda wadanka siralion ayaa gaareen magaalada muqdisho iyadoo ciidankaasina ay qayb ka yihiin howlgalka lamadilaalinta midooda africa ee amsom ciidankaas waxaa loo qaadi doonaa magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose halkaas oo hadda ay ka howlgalaan ciidamada wadanka kenya ka socda oo magaca amisom ku shaqeeya maxamed nuur amiin ee warbixinta magaalada muqdisho kasoo diray ciidamadii ka socday dowladda sirlion oo ka mid ah dowladihii hore u ballan qaaday inay qayb ka noqon doonaan howlgalka ka socda soomaaliya ee loogu magaca dhare amisom ayaa maanta waxa ay soo gaareen ciidamo ka socda magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ciidamada soo gaaray magaalada muqdisho ayaa waxay kasoo degeen garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayagoo halkaasi ay kusoo dhoweeyeen saraakiil ka tirsan ciidamada amisom ee ku sugan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho taliyaha ciidamada amisom ayaana sheegay in ciidamadani isla maantaba ay u gudbi doonaan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose halkaasi oo ah halka loo iclaamiyey inay ka howlgalaan askartani cusub ee ka socota dowladda sirlion ee kusoo biirtay howlgalka midowda afrika sirlion ayaa waxa ay qayb ka ahayd tira dowladaha afrikaan ah oo hore u ballan qaaday inay qayb ka noqon doonaan howlgalka ka socda soomaaliya waxaana maanta ciidamadii ugu horreeyey oo gaarayay ilaa iyo sagaashan iyo sagaal askari ay soo gaareen gudaha dalka soomaaliya ayagoona maalmaha soo socda bilaabi doona howshii ay u qaba lahayeen shacabka soomaaliyeed oo ay ugu horreyso soo celinta ammaanka dalka soomaaliya soomaaliya ayaa hore waxaa ugu sugnaad ciidamo ka kala socda dowladaha uganda burundi kenya iyo sidoo kale ciidamada dowladda jabuuti oo ka wada tirsan howlgalka amisom ee qaabka nabad ilaalinta ah inkastoo dhowaan loo bedelay nabad dhaliyaal iyadoona hore dalka sidoo kale ay ugu sugnaayeen ciidamo ka socda dowladda etoobiya oo kaabaya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee wada dagaalada ka dhanka ah maleeshiyaadka al-shabaab ee weli gabaadka ka dhigan ee qaybo ka mid ah dalka soomaaliya maxamed nuur wardheer redio muqdisho halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa redio wardheer magaalada baydhabo xarunta gobolka baay ayaa loo sameeyey ciidamo madani ah oo la shaqayn doona ciidamada biliiska magaalada baydhabo si nabadgelyada loo ilaaliyo ciidamada madaniga ah oo laga qoray xaafadaha kala gedisan ee magaalada baydhabo ayaa gaaraya boqol qof waxaana la sheegayaa in habeenkii ay howlgallo la sameeyaan ciidamada ammaanka garan kuwa biliiska si nabadgelyada loo ilaaliyo maamulka gobolka baay gaar ahaan kan degmada baydhabo ayaa si diiran usoo dhaweeyey ciidankaas oo uu sheegay in wax badan ay ka qabteen muddadii ay howlgalku sameynayeen nabadgelyada magaalada waxaana saraakiil ka tirsan maamulka gobolka ba ay ugu yeereen dadka ku dhaqan magaalada baydhabo inay la shaqeeyaan ciidamadaasi ammaanka si loo sugo warkii oad ka dhegeysanaysa radio wardha akhyaarta qiimaha qadarinta inaga mudan waa nageyntaa